subax wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweynna warka subax faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal xoogan oo xalay ka qarxay dulaadka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka oo magaalada baydhabo kusoo bandhigay xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya oo mar kale muqdisho kasoo dejisay muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo daadgureeyey colaada dalka suudaan maamulka jubbaland oo sheegay inay bilaabeen u diyaaragarowga wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab w f b oo wasaaradaha gargaarka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka caawinaysa diyaarinta istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota wararka dibaddana waxaa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha maraykanka oo la kulmay dhaxal sugaha sacuudi carabiya maxamed bin salmaan iyo gabdho sagaal sano u ah uduubnaayo boorka xaaraam oo lasoo badbaadiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideedda bisha may sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal xoogan oo la sheegay in xalay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool uu ku dhex maray ciidanka militariga somalilan iyo kuwa xooga a c c wararka ay naga soo gaaraya laascaanood ayaa sheegaya in dagaal xoogan u dhexeeya labada dhinac oo xalay ka qarxay duleedka magaalada laascaanood iyadoo ilaa iyo haatan aan loogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa warbaahinta u sheegeen in ay maqlayeen daryanka madaafiicda ay labada dhinac isku adeegsanayeen iyadoo sidoo kalena urarku ay tilmaamayaan in dagaalkaasi uu ahay mid aada u xoogan weli lama helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi balse waxaa la aaminsan yahay in dagaalka xalay ka dhacay duleedka laascaanood uu ahay dagaal aada u xoogan kaasi oo ay macquul tahay inay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac magaalada laascaanood ayaa waxaa ilaaya haatan isku haystaa amase duleedkeeda isku hor fadhiya ciidanka militariga somalilan iyo sidoo kale kuwa xooga s a c kuwaasi oo dagaal waqti dheer qaatay oo u dhexeeya haatan dhanka kalena haddii aynu eegno ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed ayaa soo bandhigay xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo laga qabtay sida la sheegay isaga oo doonayay in uu ka baxo magaalada baydhabo sidoo kalena ku wajahnaaye magaalada gaalakacayo ee xarunta gobolka muduga oo xubintan ka tirsan al-shabaab ayaa soo qabashadiisa kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sidoo kale ka warbixiyey qaabka lagu soo qabtay iyo sidoo kale ujeedkiisa uu doonayay inuu u dhoofo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugga
cali al-shabaab waxay i taqaanaa fahad waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo gaar ahaan xaafad israac intaa ka bacdi dugsi qur-aan waxaan ka galay daaluberi iskool waxaan ka dhigtay yabaaska waxaan ka gaaray secondary intaa ka bacdi anagoo magaalada kalkacyo iska joogna ba aabeen anagoo lix qofana soo tashkiiliyey jilib buuna na keena jilib markuuna keenay al-shabaab buu nagu wareejiyey mucaskar baana loo fura mucaskarka markana loo furay laba boqol iyo konton qof aan ahay intaa ka bacdi mucaskarka waa dhammaysanay jabhad caadiyaa noqon jabhad caadiyaa noqonay qoryaalna loo qeybiyey amiirkii cabdiraxiim buu noqday waxaana ka hooseeyey abu cabdillaah waxaana ka sii hooseeyey caqiil dalan doole ayaan soo degnay intaa ka bacay amiirkii ayaa dalan doole iga soo diray wuxuuna ii sheegay inaan shaqo amni ka qabanay kaalkacyo wuxuu isoo saaray motobajaaj motobajaajta ninkii wuxuu igu xiray hotel haldoor hotel haldoor laba beri baan- laba habeen baan beriyey waxaa la soo diray lacag labaatan iyo afar doolar si loogu gado taleefon iyo dhar ninkii hotel haldoor ayaa i wada dhar iyo taleefon iyo waxba iisoo gaday intaa ka bacdi tikidkii baa liisoo jara ninkii tikidka xafiiska fadhiyaa wuxuu yidhi ninkii hotel haldoor waa ii geeyey wuxuu yidhi waa kaala wareegnay intaa ka bacdi baskii baan raacay garoonka diyaaradaha anagoo joognaa nin kale aa liigu wareejiyey ninka magaciisana ma garanayn marka intaa ka bacdi waxaa isoo qatay ciidanka nabad sugidda amniga ee koonfur galbeed dhallinyarada anigii la dhashtay aabbahay bay la jiraan waana shabaab aabbahayna shabaab waaye shan qof oo ciyaal waaye aabbahay intuu kaalkacay joogo dhowr jeer baa lagu xiray isagoo looga shakisan yahay al-shabaabnimo innaga aabbahay inuu al-shabaab ka tirsan yahay kuwaan ogeyn al-shabaab bishii waxay na siinaysay toddobaatan doolar oo lacag inta aniga la dhashay jabhad waaye wallaahi shanta ila dhalatay sad- laba waxay joogtaa balon doole saddexna waxay joogtaa hiiraan aabbahay asna jabhad waaye isaga amiir jabhad waaye aabbahay. shabeellada hoose dowladda koonfur galbeed waxaa ka codsanayaa xafiis
dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya abshir cumar haruusi oo ay weheliyaan wasiirka gaadiidka wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa een, ay soo dhaweeyeen sagaashan iyo saddex ruux oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee laga soo celiyey dalka suudaan kuwaasi oo laga soo daadgureeyey colaada ka taagan dalkaasi muwaadiniintan ayaa diyaarada gaar ah ay kasoo qaaday dalka koonfurta suudaan waxaana xalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho tirada guud ee kasoo degtay dalka een, waa tan iyo shala galab ilaa iyo sidoo kale een, xalay ayaa waxaa een, lagu qiyaasay tiradooda amase ay tahay laba boqol iyo sidoo kale soddon qof oo kuwaasi oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada waxaanay ka kooban yihiin caruur dhalinyaro iyo sidoo kale dada ah iyadoo laga soo daadgureeyey colaada ka taagan dalkaasi suudaan wadaba wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya abshir haruuse ayaa garoonka diyaaradaha waxa uu kula hadlay warbaahinta isagoo sidoo kalena u mahadceliyey guddiga ka shaqeynaya subaadinta muwaadiniintaasi soomaaliyeeda
aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee daalo airlines oo ay ka soo qaaday magaalada jubba ee ku- ee waddanka koonfurta suudaan ama sawd suudaan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maantay dowladda federaalka soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka addis ababa iyo jubba ee labada waddan ee etoobiya iyo sawd suudaan dadkaasoo maanta ay keeneen saddex diyaaradood oo ka kala degay magaalada garoowe iyo labo ka degay muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan dadkaasoo ah dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka eh, shirkadda daalo airlines oo diyaaraddan hadda ugu dambaysay oo habeennimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo gelinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayey xuduudda sawt suudaan iyo suudaan u dhaxaysa run ahaantiina wakhtigaa dheer ay ku lumisay meesha ku lumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Een, ammaantaasna waxaa le dhammaan shirkadaheenna ee caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna laakiin si gaar ah een, way u mudan yihiin inaannu dadaalkoodaas ugu hambalyayno iyaga iyo madaxdoodaba waxaan iyagana fursaddan anoo ka faa'iidaysanaya een, halkaan uga hambalyaynayaa ugana mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda federaalka ee soomaaliya maadaama een, aniga iyo saaxiibaday hadda halkaan aan joogno muwaadiniinta soomaaliyeed jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada jubba iyo diblomaasiyiinta iyo waxgaradka inoo jooga waddankaas oo runtii qaatay door muhiim ah oo ka soo bilowda inay dadkaa diyaaradda kaga soo qaadaan iyo gaadiid xuduudda oo ka fog magaalada keenaan magaalada qaybtii horeeta ee hore u timi guryahoodii ugu baxaan xannaaneeyaan ooy dadkaa hayaan sidaas la egna maantay soo qaadiddii iyo dadka inay soo gaarsiiyaan garoonka laga soo qaadayey ku bixiyey dadaal badan oo nooc kasta leh ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu idinku beddelo dadaalkaa aad samayseen iyo judga aad geliseen aad u gargaarteen walaalihiin xasanaad iyo ajar aan dhammaanayn ganacsiga iyo maslaxadda aad ku haysataan halkaan idinku barakeeyo dadaalkiinna iyo ganacsigiinnana hormariya idinkana idin badbaadiyo run ahaantii mas-uuliyad caamah ood soomaaliya oo dhan aad ay lahayd ayaad qaaddeen waadna ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta soomaaliyeed in hawshaan soo sabata bixinta iyo keenidda muwaadiniinteenna sawd suudaan ay socoto insha allaahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan waxaan mar labaad u mahad celinayaa cid allaale doorkay doonto hal ahaato ee ka qayb qaadatay hawshaan iyada ah inta aanan jarin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka aadcadde garoonka oo horay saacaddiisu ay u xurmi lahayd oo horay loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sidii loo soo dhowayn lahaa waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mida qaybaha ayrboorka waxayna u furan tahay dadkeenna sidii loo soo dhowayn lahaa iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaantood min wasiirka duulista hawada wasiirad firdowsi hadda nala joogta dhammaan waaxiyaha amniga immigrationkii securitigii oo dhan shaqaale handalinka yacnii nooc kasta iyo qayb kasta oo aeroboort ka midihi heeggan bay noo ahayd welina heeggan bay noo tahay waa uga mahad celinaynaa ilaahay idankiis waxaannu filaynaa hawsha ayna gul noogu dhammaato waa idin salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
codkaasina waxuu dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda oo wuxuu ahaay ka hadlayey muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo daadgurayey dalka suudaan oo haatan colaado ba-an ay ka taagan yihiin waxaana dalkaas yaabo kala duwan tan iyo shalay kaga soo degay ilaa iyo laba boqol iyo soddon ruux oo muwaadiniin soomaaliyeed ah kuwaasi oo laga keenay dalkaasi suudaan markaana haddii aynu fiirino jubbaland waxa ay sheegtay in ay u diyaargarowday base ay bilowday u diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo sidoo kale wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeeray jiidda hore ee howlgalada ay ka wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland deegaanada janaac cabdalle iyo sidoo kale baar saanguni ujeedka wafdiga ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahay ukuurgelidda xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada howlgalada ku jira iyo sidoo kale uu diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ka bilaabanaya deegaanada uu ka anrimiyo maamulka jubbaland kusimaha madaxweynaha jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa uga mahad celiyey ciidamada sida ay haatan ugu diyaargaroobeen dagaalada ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in muhiimada koowaad ay tahay in ciidamada ay sidoo kale iyo kawarqabkooda ay madaxda jubbaland u taagan yihiin sidoo kalena ay haatan u diyaargaroobeen dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaaba halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaalida la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa waxa uu la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan xilli ay xiisada u dhexeysa aqalka cad iyo sidoo kale boqortooyada ay tahay mid cirka sii galaysa wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga ee magaceeda loo soo gaabiyo s b a ayaa waxa ay sheegtay in kulanka jack zulivan iyo sidoo kale dhexal sugaha waa dhexal suge maxamed bin salmaan uu ka dhacay magaalada jidda warbixinta saba ayaa lagu sheegay keliya in labada dhinac amase labada ay labada dhinac dib u eegis ku sameeyeen xiriirka istaraatiijiyadda ah iyada oo kulanka ay ka qeyb ahaayeen saraakiil kale oo mareykan ah goor dambe jack zulivan ayaa ka qeybgalay kulan dhex maray dhaxal sugaha la taliyaha amniga qaranka indiya ajid doval iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka imaaraadka carabta sheikh tahnon bin zayid al nahyan bayaan kasoo baxay aqalka cad ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in kulankaasi ayaa lagu xaqiijiyey kulankaasi iyada oo lagu sheegay inuu jeedka uu ahay sar u qaadidda aragtida waa aragti wadaagga bariga dhexe ee noqday iyo sidoo kale xiriirka u dhexeeya dowladda mareykanka iyo wadamada bariga dhexe guud ahaan dhegeystayaal warkii subaxeed kala socoteena raadiyo hadalasan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel